waxaa maanta baaqday fadhi baarlamaanku ku yeelan lahaa xarunta golaha shacabka kadib markuu hakiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba waxaa la joogaa qaar ka mida dadka muqdisho magaca ku bilow iyo saad u aragta baaqashada fadhiga baarlamaanka iyo hakinta madaxweynaha uu hakiyey ani magacayga waxaa layidhaha cabdi cilmiyaa la yidhaahdaa aad iyo aad baan ugu farxay madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhibdhici lahaa oo lagu farxay intii ninkii waxgarad uu ku farxayo waxaan leeyahay aad buu u dadaalay ilaahayna waa haleeshiiyey midda kale isku haystaanna aad iyo aad isaga un dhexdhexaadin doona ilaahayna heshiisu keeni doonaa midda kale ninkii oo waxaa lagu nimanku isku hayaan ayagaa og kii dalka u roon allaha reebo kii kalena macabsalaamo see u aragtay in waxaan u arkaa si wanaagsan sida madaxweynuhu yeelay iyo raggii kula teliyey ilaahay ha guuleeyaan leey
magacaaga iyo sidaad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka bismillaah aniga cabdisalaam macalin maxamuudaa la yidhaha gaadidley baan ahay saaka mar allaale markii aan guriga kasoo toosig tegey oon soo dhaqaaqay waan hakaday markii aan maqlay baarlamaankii ayaa maantay shiraya waxayna qaar ka shirayaan mooshinkii jawaari qaarna jidkii oo derbigii la dhisayey markaan arrintaas maqlay anu waa baaqday raadiyahan dhegaystay madaxweynaha ayaa dhex galay baan maqlay oo yidhi shirkii maanta waa baaqday markii uu yidhi waa baaqday anu waa soo baxay jidkiina waa la furay hadda madaxweynuhu madaxweyne soomaaliya waa ka sii weyn yahay madaxweyne nabadoon waaye farmaajo nabadoonnimada farmaajona waa lagu guulaysan doonaa sababtoo ah daawo meel waxaa daaweeyan inaan dan ka lahayn farmaajo inuusan dan gooniya ka lahaynaa meesha ka muuqata baarlamaankana anugu waxaan u arkaa miraayadii soomaaliya laga daawanayey miraayaddii waa wasaqowday yaysan mar dambe wasaqoobin maanta maanta waa wasaqdii dhiiggii daada lahaa ilaahay baa baajiyey baarlamaanku nagama aqli yaro waa naga aqli badan yihiine dadka daawanaya yaysan mar dambe tusin oo qabiil qabiil iyo jufo jufo u kala qaybin sababtoo ah nin walbaa wuxuu raacay xildhibaankiisii haye maanta dad baa isku baabii lahaa nin walba hubkiisa wuxuu ku soo dhowaystay meel madaxtooye meel baarlamaanka u dhow haddii xildhibaankiisa la taabto inuu rabsho kiciyo hadda rabshadaas farmaajo ayaa ilaahay haleeshiisay waana mahadsan tihiin magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka bismillaahi araxmaani araxiim dhibka iyo dhibaatadu ka tahay in middaah soo socday in ilaahay baajiyo madaxweynihii soomaaliyana uu ku dhawaaqay amarkiisina la qaatay amarkiisina la fuliyey annagoo dadweynaana wuu u hambalyanaynaa aad iyo aad baan u hambalyanaynaa waa ka xumayn tiraanyo badan oo dheer oo laftii luuxa gaadhay baa nagu haysa hawshaas muraayadii dhammaan la dhowranayay oo iska hor timid ee wax aan danu ku jirto aan ku dhawaaqayn iyo dhibaato iyo dibudhac iyo dibu socod ay ku dhawaaqayaan aad baan ugu nacsanayn naf iyo nololna waa lagu baabi'i lahaa tala iyo tegaanna midna maysa hagaagteen ma garatay ummaddan intaasoo kun iyo kow qof ayaa xabxabad u taagneed oo saa u taagneed oon sugayni ma annaa seexan ilaa layiri madaxweyne uu ku dhawaaqay ma annaa seexan waanu soo jeednay waxaana wixii bal soo bixi doona ayaan dhowraynay waana waxaanan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo inta xil loo dhibo oo dhan iyo inta waxgarada inaan lagu laabanin xumaan dambe inaan lagu laabanin soomaaliyana horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo hidaheeda iyo dhaqankeedii in la hagaajiyo cadowyo badan baanu leenahay dhib badan baa nagu haysta wadanka dadweynuhu waa dhibaytan yihiin adinkuna mas-uuliyiin baa tihiin horta dowladdu waa dadweynaha xukuumaddii iyo raggii la raacshay inay wax kala soocaan oo nimbe ximin lahaa haddii ay noqoto mudda ciyaas ka hor imaad iyo dhibaato waa dhibkeeday leedahay ummadda kala socod male kala hagaag male idin laga baxa male lama horeyni howlgala waageed harweynoo lagu soo idooba howlgal iyo hirjaha laga rabay toddoba iyo labaatan sano ayaan xabad iyo dhibaato iyo qaxri aan ku jirin dirac iyo door waa ku dhammayd dunyana way ku dhammaad danna naguma harin xariggii koobaadoon qabana annagoon hal sano gaarin in haddana sidii jiir maqas kale guri galoo kaleeto kala jaro xabadda meel loo tuura wax na anfacaya maaha wax isuu karnana ma magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka baarlamaanka waxaan u arkaa shaqada baaqatay ee macnaha laisku dili lahaa ee dhibaatada ka dhici lahayd ee nin waliba wixii hubkiisa soo qaatay ee madaxweynuhu baajiyey waxaanu arkaa guul weyn oo soomaaliya u soo hooyatay maxaa yeelay waxaa weeye dadka soomaaliyeed hormuudkiisu maanta waa baarlamaanka baarlamaankiina iyagiibaaba kala badanla oo mar walba saqaqabsanaya oo mar walba maxaan ku mooshin iyo waxaan jirin iyo xiqdi iyo xasadnimo oon la socda markaad meeshii horumar iyo dadka ka gaarsiin lahaayeen ummadda wax u tari lahaayeen yaa macnaha waxay bilaabeen inay maxaanku dhahaa ay ay ay iyagii isqaqabsadaan oo hebelow hebel iga celi hebelow hebel iga celi hebelow saan yeel yaa ay ka bixi lahayiin waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow madaxweynaha ha dhibina soomaali ha dhibina dadka ha dhibina idinku ha isdhibina war niman yahow war wax hawsha idin taalla war arka hawsha idin taalla soomaaliya oo burbursan oo wada kala qaybsan oo colaadi ku socoto oo dhibaata ka jirto oo xabadda ku socoto oo mucaarad leh oo balaayo baas qarax la qarxin balaayo baas lagu qarxinayo yaa idin yaalla saad wax uga qaban lahaydeen waxaan idin leenahay maskaxdiina ka shaqaysiiya cilmigiina ka shaqaysiiya aqligiina ka shaqaysiiya war nimayo dib isugu noqda war waxaa weeye soomaali maanta waa idinla yaaban tahay haddii aad tuuganimo iyo bakti iyo qurun aad wadaanna haddee waxaan u malaya soomaali taariikhdaad geli doontaan